بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول الله تبارك وتعالى واتبعوا ما تطل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم low kaanuu yaclamuun darsigeenu maanta wuxuu ka bilaabanaa aayadda boqol iyo labaad ee suurat lbaqara ilaahi wuxuu leeyahay watabacuu way raaceen yahuuddu maa tatlu shayaatiinu wixii shayaadiintu ay been abuuranaysay ooy akhrinaysay calaa mulki sulaymaana sulaymaan mulkigiisa wamaa kafara sulaymaanu sulaymaanna ma gaaloobin walaakina ashayaatiina shayaadiinta ayaa kafaruu gaaloobay yucallimuuna waxay barayaan annaasa asixra ayay barayaan iyo wamaa shaygii unsila lagu soo dejiyey calalmalakayni ama wamaa unsila laguma soo dejin calalmalakayni bibaabila meesha baabila la yidhaah haaruuta wamaaruuta wamaa yucallimaani ma barayaan labadaasi min axadin ay axadan axad ma barayaan sixirka xataa yaquulaa ilaa ay yidhaahdaan inamaa in kala maahne naxnu anagu fitnatun fitna ayaan nahay iyo imtixaan dadka loo soo diray ee falaa takfur ha gaaloobin fa yatacalamuuna dadku way ka baranayaan minhumaa labadooda maa yufariquuna wax ay ku kala geeyaan bihi shaygaba bayna almar-i qofka iyo wa sawjihi xaaskiisa wamaa hum mana ahaanin saxaradu bidaariina kuwa dhibaya bihi shaygaas iyo sixirka min axadin axad ku dhibaaya ilaa biidni illaahi ilahay idinkii mooye wayatacalamuuna wa ay baranayaan maa yaduruhum wax dhibaya walaa yanfacuhum aanan anfacaynin walaqad calimuu wayna ogaadeen laman ishtaraahu ciddii iibsatoo dooratahay maa lahu inuusa u sugnaanin fil aakhirati aakhiro min khalaaqin wax nasiibu walabi'sa maa sharow bihi anfusahum waxaa u baas lahaada waxay naftooda ku iibsadeen sixirkaas low kaanuu yaclamuuna hadday ogaa lahaayeenna waxaa dhibaataahoo ka imaanayana arrintan ma sameeyeen waxaan kusoo guda jirnay tafsiirkii suuraddii aheyd suuratulbaqara gaar ahaan waxaan ku guda jirnay maalmahan oo dhan meelihii ilaahay subxaanahu watacaala uga warramayay reer bani israa'iil iyo xumaanadoodii waxyaabihii xumaayo reer bani israa'iil ay samayn jireen waxa meeshaan lagu sheegaa ka mid a waxaasoo ah inay saxaro ahaayeen iyo falaanfuluwyo inay ahaayeen iyo inay ambiyadii ilaahay qaar ka mid ah ayba sixirka ku tuhmeen ilahay wuxuu yidhi watabacuu maa tatlu shayaatiinu calaa mulki sulaymaana meeshaan marka qisooyin fara badanaa la sheegaa qisooyinkaas waa badan yihiin nabi sulaymaan calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa ina daa-uud asaga iyo aabiyiisba laba nabiay ahaayeen oo ambiyadii reer banu israa'iil ka mid a mid walboo ka midana nabinimo iyo waxaa alla iskugu daray iyo boqortooyo nabi suleymaan waxyaabihii uu xakumi jiray waxaa ka mid ahaa dadka insiga iyo jinniga waa xakumi jiray shimbiraha iyo saasoo kale dabaylaha waana noo imaan doontaa suuratu namliya noogu imaan doontaa hadii alla yidhaahdo iyo meelo kale marka yahuuddii waagii dambe dadka waxay u akhriyeen nabi suleymaan calayhi salaatu wasalaam waxuu dadka ku xakumi jiray jinniga iyo insigaba inay sixir ahaayeen oo sixiroob aha oo falaanfullow aha saasay u sheegeen wallahu aclame waxay sheegeen culimmada qaar sababaha kaliftay inay saas u tuhmaan nabiga calayhi salaam waxaa ka mid ahaa nabigu nabi suleymaanhu xilligiisii dadkii saxrada ayuu joogay kutubtii sixirka ay ku qori jireen iyo kitaab gaablowyaashii kutubtoodii ayuu soo aruuriyey markaasuu meel ku xabaalay waagii rasuulkii nabi suleymaana uu dhintay kadib ayaa shayaadiintii waxay u meeriyeen dadkii waxay dhaheen suleymaan wuxuu dadka ku xakumi jiray ma waxaad moodeen inuu rasuul ilaahay ama nabi ahaa sixirooba u ahaa inuu sixiroob ahaana ntusayna xaqiiqada arrintaas ee waxaad qodaan meeshan qoda waa meeshii buwaga lagu duugay sixirka meeshii alla qoday buwagii sixirka laga soo baxshay waxaas darteeda waxay u aamineen marka yahuudi in nabi suleymaan uu sixiroob ahaa nabi suleymaan inuu sixiroob aha nabi suleymaanna sixirow maahanen ilah yidhi subxaana watacaala gaalna maahanen sixirowna sida noo imaan doonta waa gaal ilahay marka wuxuu yidhi watabacuu waxay raaceen waxay ku cadfantay dhaan culimmadu aayaddii horey calaaqala leedahay oo ahayd walamaa jaaahum rasuulu min cindi illahi musadiqun limaa macahum nabada waa uu tuuray fariiqun min aladiina uutuu lkitaaba watabacuu wayna raaceen yahuuddu maa shay ayay raaceen tatluu ay akhrinayso oy akhrisay oo ay been abuuranayso ashayaatiinu shayaatiintu calaa mulki sulaymaana ay calaa cahdi mulki sulaymaana xilligii nabi suleymaan calayhi salaatu wasalaam boqortooyadiisa waxyaabaha ay ku been abuuranayaan ayay raaceen shayaadiintu ay ku been abuuranayaan ayaa yuhuuddu raaceen warkaas runay u haystaan runay u maleeyeen sidoo kalena sixirkiiy ku dhaqmeen ilahay marka wuxuu yidhi wamaa kafara sulaymaanu sulaymaanna ma gaaloobin walaakina shayaaiina shayaaiinta ayaa kafaruu gaaloobay yucallimuuna waxay barayaan shayaaiintu annaasa dadka sixray barayaan iyo wamaa unsila meeshaa culimmadu waa isku khilaafaan maadan waxa laga dhigaa mawsuulo miyaa laga dhigaa mase naafiyaa laga dhigaa mawsuulo haddii laga dhigo waxay noqoaan macnuhu wamaa iyo shaygii ayay barayaan shayaadiintu dadka unsila lagu soo dejiyey calal malakayni labada malag lagu soo dejiyey bibaabilana lagula soo dejiyey meesha la yidhaah labadaas malagoo haaruuta iyo maaruut kale ahaa labadaas magac kale lahaa oo macnuhu wuxuu noqonaa in waxa sixirka dadka bari jiray ay ahaayeen laba malagoo malaa'igta ilaahay ka mid a culamada qaarna waxay dhahan maadu mawsuulo mahna waa naafiya oo waxaa leeyahay wamaa unsila alla sooma dejin calal malakayni labada malag kuma soo dejin sixirka say dadkuba aaminsan yihiin haddaan meesha marka wax yar jilcino culamada qaar waxay dhahaan laba malagoo malaa'igta ilaahay ka mid ahaa ayaa sixirka dadka bari jiray labadaas malag sababtay sixirka dadku bari jireen waa maxay waxay dhaheen culummada qaar waa qisooyin israa'iili ah malaa'igta ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa waxay dhaheen bini aadamku caasintay allah caasaayaan waa maxay ilaahay marka wuxuu yidhi ay dhaheen haddii dad shahwo lagu abuuro dhul la dejiyo waaye adinkuba shahwo laydinku abuuri lahay dhul laydin deji lahay saasaad u caasi lahaydeen oo cisyaankaas ad la imaa lahaydeen markaasay dheheen maya ilahay saas ma annaan yeelneen kadibna waxaa la yidhi laba iska soo doorta kuwa idinku khayrka badan ah laba malagoo haaruud iyo maaruud la yidhaha iska soo doorteen labadii dhulkaa la soo dejiyey shahwana waa lagu rakiba iyo waxyaabaha dadka ku rakiban oo kale waxyaabihii dadka laga xarimay in badanoo ka midna waa laga xarimay markaasay wax yarba mar intaysaba jooginba ay dunuub fara badan ku dhaceen oo sanab inay usujuudaan iyo inay dad dilaan iyo iyo zine iyo xumaan iyo ayay ku dhaceen ay dheheen kadibna gabadhii waxay dheheen ay ka sinaysan rabeen oo gabadh aad u qurux badanay aheeda markay gabadhii u timid gabadhii waxay weydiisatay inay u sheegaan waa kuwa samada mar walba aado samada ka yimaadeen samada waxay ku koraan markaas waxay u sheegeen samada waxay ku koraan iyo waxay uga soo degaan markaas wixii samada ay ku koraayeen akhriday cirkay ku dhigtayba gabadhii waa cararta cirkii aaday dhahaan markay cirka tagtay ayay waxay aqoon weyday dhahaan qaarkood wixii lagu soo degaayo cirkana waa joogtaa kadibna waaba la nasaqo waxaaba loo bedelay xidig xidigaha cirka ka mid a oo xidigan waxaraxiraha oo aroortiina soo baxa maqhribkiina xagga ka muuqda oo waxaraxirahu soomaalidu dhahaan iftiinka badan xidigaasayba isku bedeshay dhah ayagiina markaasa waxaa la yidhi waa laydin ciqaabaha layidhi ee waxaad kala doorataan ciqaab adduunya mid aakhiro markaasay dhah ilaahay waxaan dooranay midda adduunyada kadibna ceel meeshii ay dadka sixirka ku bari jireen ku yaallo ayaa laga raariciyo oo laga laalaadiyey markaasay ceelkaasay ku raaracaan biyuhuna u dhowyihin ceelka iyaguna oonay u baqtaayeen ilaa qiyaama saacay ka laalaadayaanay dhen labadaas malag saas culimmada qaar oo u sifeeyaan waxay dhahan labadaas malag oo cisyaankaas ku dhacday ayaa dadka sixirka bari jiray qaarna waxay dhahaan maya labada malag sixirka dadka waa bareen ilaahayna cirka labada waa ka soo dejiyey laakiin arrintaas cusaad kuma ahaynoo ilaahay kuma isa caasin malaa'igta ilaahayna laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruuna kuwii lagu sifeeyo waay labada malagna kuwaasi ku jireen laakiin amarka allay qaadaayeen laba malagoo imtixaana sida aayadda daahirkeeda ka muuqataba waxay dhaheen laba malagoo loogu talagalay dadka in lagu imtixaamay ahaayeen waxaan iyo sixirkaanay dadka baraayeen laakiin intaysa dadka barinay waxay lahaayeen afeef baxaayeen annagu fidnaya imtixaan dadka loo soo diraanna si dadka lagu kala ogaado oo loo kala ogaado midka imtixaanka ku dhacayo midka ku baasa waxaan waa kufri iyo gaalnimo barashadoodu ka leexo ay dhahayeen haddii dadku ka leexo waayaan waa ay baraayeen saasna waxay ku ahaayeen kuwo alla ku ateecay subxaanahu watacaala ciddii ka barata markay malaa'igtaas u sheegaan waxaan inay kufri yihiin kadibna ayadaa ku gaaloobayda ciddii ka tagtana waa cid imtixaankii ku baasta culamada qaara halkaas mara qaarna waxay dhaheen maya malaa'igta ilaahayna uma qalanto arrintaas ilaahayna subxaanahu watacaala sixir malaa'ig kuma soo dejin malaa'igna ma barin sixir malaa'igna sixir ma barin ee sixirka waxa dadka baraayay waa laba nin oo reer bani aadam ah oo meesha baabil la yidhaahdo dadku beri jiray oo ciraaq ku taalla labadaas ninay ahaayeen maaduna waa naafiyo wamaa unzila macnaheedu waxa waye wamaa unzila lama dejin calal malakayni labada malag sida yahuuddu ay aaminsan tahay labada malag laguma soo dejin wax sixir la yidhaahdo ee shayaadiinta dadka sixirka baraayay saasay culamada qaarna dhahaan haye sidaa loo kala fasira marka labada qowl iyadoo markii la kala qaato haddii qowlka aan qaadanno ah ama aan ku socodsiino qowlka ah in laba malag sixirka ay dadka bari jireen labadaas malag ama ha la yidhahdo waa ay ku caasiyeen arrintaasoo cisyaanay kula dhaceen sababteed ama ha la yidhaahdo arrin ay alla ku caabudayeenay aheede ilaahay wuxuu yidhi watabacuu waxay raaceen yahuudi maa shay ayay raaceen tatluu ay talat ay akhriday oo ay been abuuratay ashayaaiinu shayaaiintu ay been abuurteen calaa mulki sulaymaana sulaymaan mulkigiisii iyo boqortooyadiisii shayaaiintu ay ku been abuurteen oo ah inuu saaxir ahaa sixirkana yaqaan wamaa kafara ilahi wuxuu yidhi wamaa kafara mana gaaloobin sulaymaanu sulaymaan ayagu sulaymaanaa gaaloobay carabka ay ku bayanin hadday rabaan laakiin sulaymaan waa sixirow hadday aamineen waxay ka dhigan tahay inay aamineen in rasuulku uu gaal ahaa ilahi marka wuxuu yidhi wamaa kafara sulaymaanu sulaymaanna ma gaaloobin walaakina shayaaiina laakiin shayaaiinta ayaa kafaruu gaaloobay yucallimuuna waxay baraayaan annaasa dadka shayaaiintu asixra ayay baraayaan iyo wamaa kii ayay dadka baraayaan shayaaiintu unsila markiisii hore lagu soo dejiyey calalmalakayni labadii malag lagu soo dejiyey bibaabila meesha baabila la yihahna lagula soo dejiyey haaruuta labadii malagoo haaruuta iyo wamaaruut ahaa haaruut iyo maaruut kale ah labadaas magaca kale lahaa haddii sida kale tafsiirka kale aan qaadanana waxaa leeyahay watabacuu maa tutla shayaaiinu calaa mulki sulaymaan culammada kale waxay leeyihin aayadda taqdiim iyo takhiira ku jira alqurtubi aana ka mid a raxmatullahi caleyhi aimada saas qabta oo waxaa leeyahay wuxuu yidhi watabacuu waa ay raaceen maa tatlu shayaaiinu calaa mulki sulaymaana wamaa kafara sulaymaanu wamaa unzila cala almalakayni ale labada malagna waxba laguma soo dejin walaakina shayaaiina shayaaiinta ayaa kafaruu gaaloobay yucallimuuna waxay baraayaan annaasa dadka asixra ayay baraayaan bibaabila baabilay ku baraayaan haaruuta ayaa baraaya wamaaruuta ayaa baraaya saasaa leey waxaa soo hartay ama laba malag ha noqdeen oo dadka lagu imtixaamayey ama ha noqdeen laba nine markii dadka waxbari tagaan maxay samaynayaan oy sixirka baraayaan ilahi wuxuu yidhi wamaa yucallimaani ma baraayaan min axadin axad mintu waa silatun watawkiid wamaa yucallimaani labadaas dadka sixirka barayah ma baraayaan min axadin ay axadan axad ma baraayaan sixirka xataa yaquulaa ilaa ay ka dhahaan inamaa in kala mahani naxnu anagu fitnatun fitna ayaa nahay imtixaan ee falaa takfur ha gaaloobi aayaddan waa aayadda culimmadu ay u deliishadaan sixirka barashadiisu inay kufriga gaalnimo tah sixirka ku dhaqankiisu war male inuu kufriga gaalnimoye saasoo kale waxaa la mida oo isna kufriga gaalnimo ah oo diinka baxa barashada sixirka cid walboo sixir bara tahay waa kaafir bilaahi alcadiimu alle cid ku gaalowday waa sixirkana cidaan alle ku gaaloobin maba bara karto oo maba fahmi karto sixirku dadka yaqaanaa waxay ku shaqaystaan oo la shaqeeya shayaadiinta shayaadiintuna qofaan gaalhayn lama shaqeeyaan labadan dadka sixirka beri jiray waagaas oo baabil iyo meesha baabil la yidhaho ciraaq ku taala ku beri jiray dadku markay u yimaadaan waxyaabaha la sheegay waxaa ka mid ahaa waxay dhihi jireen arrintan waa kufriga gaalnimo ka joogso haddii qofku uu yidhahdo maya diyaaraan u ahay inaad sixirka ay bartaan macnaheedu waxa waaye waxaan diyaar u ahay inaan gaaloobo waxay leeyihin ku kaadi meesha deeb iyo wax lamid ay ku kaadi leeyihin markuu kaadiyo waxaa cirka ku dhagaaya iftiin mugdina cirkuu ka imaanaa asuu qofka qalbigiisa gala iftiinka cirka aadaya waa maxay waa iimaankiisa shayga kor ka imaanaho mugdiga ah ee qalbigiisa galaana waa kufrigii xumaantii waa iyo caradii ilaahi subxaana wa tacaala qofku marka waxaas waa dareemaa kadibna qofkuba isbedelaaba see kaafiruu noqonaa isagoo muslimaa kadibe kadibe marka waxay lehin maxaad aragta haddii uu yidhaahdo saasaan arko waxaas uu sifeeyo inuu gaaloobay ogaanayaan sixirkay baraayaan hadduu yidhahdo waxba ma ana aragna waxay leeyihiin maya weli waxbaa kuu dhiman kuwa hadda joogana waa saasoo kale cid aan gaaloobin sixirka ma baraan waxyaabaha ay sameeyaan waxaa ka mid a saxarada hadda joogtaahi inay qofka muslimkaa dhahaan oo kale qur-aan ku kaadi kitaabka musxafka ku kaadiy leeyihin ama cagta saar markuu ku kaadiyo cagta saara kadib ay wax baraayaan ama waxay leeyihin haye maxaa iska dareenta haddii uu dareemo in uu sheego ka qisoodo qalbigiisa wixii ka baxay iyo nuurka qalbigiisa ka booday markaas waxbay baraayaan ilaa uu intaas ka sheegana wax bari maaya waxaana ii warrama ayaan dhaweyta nin dhallinyara ahoo macallin ah macallin dugsi qur-aan ah anoo reer miyioo miyi jooga macallinna ah aan waxaan damco yidhi nin sixirooba inaan sixir ka barto ninkiiaan u tego yidhi markaasaan waxaan idhi yidhi sixirka i bar wuxuu idhi yidhi maandhow sixirka ma iska dhaaftay sixirku anfici maayo wax fiican maahane waa kufriga gaalnime waxaan idhi yidhi haddii kufriga gaalnimaya adugu maxaa u baratay wuxuu yidhi yidhi waa bartay laakiin waa ka laabala ah maa ka laabatid oo ka tagtidaan idhi yidhi sixirka oo ka tooba keentid wuxuu yidhi yidhi noloshayda dhamaa ku xihan oo kama tegi karo laakiin adaan hadda kula talaa ka leexo ka leex maayaan idhi yidhi ibar waaye wuxuu yidhi yidhi haddaad rabto inaan ku baro berri subaxii salaada subax kadib ii imaaw salaada subaxoo berri aad tuka doontana kaadidaada ku weyse qaado uu yidhi yidhi subaxii waagu markuu baryey aan waxaas yidhi yidhi waxa ninka uu sheegay waa wax kufriyo diinka baxa annaga waxaan rabo yidhi in xoogaa kutubtaas falaanfulka wax uun layga baro laakiin diinta inaan ka baxo ma ima qorshaysnayn waxaan idhi yidhi marka isiri yidhi saad kaadidaada ugu weyse qaadane kurtun meesha ku dadbanaay kurga hortiisa aan fadhiistay waa tallamay waa fakeray kadibna go-aan waxaan ku qaatay biyahayga caadiga inaan ku weysaysto isagana u tagay aan idhaa kaadidoo kusoo weysaysta sidii aan yeelay meeshiaan ugu tego yidhi shayaadiina ilaa warayga hormarido yidhi markaan u tegaan waxaan idhi yidhi waa saad ifartay waa yeelay barhe kitaabadii soo kala bixi markaasu wuxuu idhi yidhi waryaa ma adaan guriga banaankiisa kurtunka yaalla ku fadhiisan kadibna fakerin kadibna aysa kuu soo bixin inaad biyo ku weysaysato anna aad been ii sheegto asaan idhi runtaa waa wuxuu yidhi haddaba aan kuu warramo qofaan gaaloobin sixirkan shaya haddii la barto dadka shayaadiina u shaqayda shayaadiintuna uma shaqeeyaan qofaan gaaloobin haddii hadeertaan waxyaaba axkaam ah ama qawaacida la iskaga kaabarana waxba ku anfici mayse qawaaciddii cid kugu shaqeeyahe lama arkee ilaa aad ka gaalowdo marka sixir shaqadiis iyo dhadhankiis arki maydide ama gaalnimada usoo diyaargarow ama iga tago u yidhi yidhi ninaa igu sheekeey maalinwet waa ninkii arrintu la kulmay oo arrintu ay ku dhacdo waa ninka ii sheekeena ilahi marka wuxuu yidhi wamaa yucallimaani ma baraayaan min axadin axad ma baraayaan sixirka xataa yaquulaa ilaa ay dhahaan inamaa in kale maahni naxnu anagu fitnatun ayaan nahe falaa takfur ha gaaloobin ha gaaloobin markay dhahaan ee uu gaalnimada doortay kadib ay baraayaan ilahi marka wuxuu yidhi fayatacallamuuna waxay baranayaan dadku minhumaa labadaas dadka sixirka bare waxay ka baranayaan maa shay ayay ka baranayaan yufariquuna bihi ay ku kala geynayaan oo ay ku kala saarayaan ay ku kala fogeynayaan bihi asagaba bayna almar-i qofka iyo wa zawjihi xaaskiisa iyo islaantiisa sixirku marka waa nuucyo badan yahy sixirka nuucyadiisa nuucaan meeshaan ilahay uu ku sheega ka mid a oo ah in ninkay naagta la iskula diro ninkay naag isjecel ayaa wax loo akrinaa wax loo guguntaa kadibna ninkii naagtii habeenkii dambe waaba dagaal gabadhu meelay kala qaaday ninku ma yaqaan gabadha ma taqaan meesha ninku kala qaaday ninkuna ma yaqaan meesha gabadhu kala qaaday usha iyo tooreyda uu iska siiban mar walba dagaalkaa iska joogto ah dadkii isjeclaan jiray oo israbi jiray ma ah cagsigeeduna waa jirtaa oo madiida wax la yidhaaho sixir ka mida laftirkooda waa jiraan oo dadaan israbin la isku soo jiidaayo mid kale waa jiraa oo qofka laguba dilaayo ku kale oo qofka lagu waalayo waa jira qofku waalanaayo mid qofka uu moodaa in wixii sameeyey laakiin u samayna waa jiraan waana kii nabiga lagu sameeyey calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed waa la sixir sixirkuna ilahayna qur-aankiisa waa ku sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa waa ku sheegay shay xaqiiqala waa sixirku nebi maxamedaan la sixiray calayhi salaatu wasalaam sixirka dadka ku caanbaxana yahuudda ka mid a sida ilahay ba meeshaan uga warramay kuwii nabiga sixrana yahuuday ahaayeen labiid ibnu acsam alyahuudiy ayuu ahaa ninkii nabiga sixiray calayhi salaatu wasalaam nabigana waa loo waxyooday in la sixiray la falay falka iyo sixirka iyo falaanfulkana ceelka ceel hebel ah salkiisa dhagax yaalla hoosta laga gelshay ayaa nabiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam falkii iyo falaanfulkiina meeshiyaa laga soo saaray saaxirku marka sixirka barta yuusuf hadduu rabo ku dhaqmina markuu barto waa kaafirya hadduu ku dhaqmana kaba sii daran xadkiisuna sida nabiguba sheegay calayhi salaatu wasalaam waa dil iyo inaan adduunyada looga leexan waayahay ilaahay wuxuu yidhi marka umaahu ma ahaanin saxaradu bidaariina kuwa dhibaaya bihi sixirka ku dhibaaya min axadin axad ku dhibaaya ilaa biidni illaahi ilaahay idinkii mooye iyo ilaahay subxaana watacaala qadaridiisa ogolaashihiis mooye ilaahay subxaana watacaala wuxuu uu qadaro ayaa ahaanaya sixirkuna waa sabab asbaabta ka mid a asbaabta dadka lagu dhibaateeyo sabab ka mida waa sida xabadaha dadka lagu ridaa huba ay asbaabta uga mid yihiin sheyga sababka huna mar walba wax ma isagu ma ta'iiriyo ta'iir mar walba ma leh markii ilaahi subxaana watacaala uu qadaro ayuu ta'iir yeelanaa qofka kun xabadood lagu ridaa mana dhimanayso sababtii qofka ay ku dhima laheed waa ay taallaa laakiin haddana ilaahi subxaana watacaala aan qadarin qofka in waxyeeloobo saasoo kale sixirka waa sabab dadka wax lagu yeelay karo laakiin haddii aan ilaahay qadarin subxaana watacaala sixirku in dadka wax lagu yeeleeyo ama dadka wax yeeleeyo qofka wax laguma yeelay karo laguma gaarsii karo ilaahay marka wuxuu yidhi wamaa hum ma ahaanin saxaradu bidaariina kuwa dhibaaya bihi sixirka ku dhibaaya min axadin axad ilaa biidni illahi ilah idinkii mooye wayatacallamuuna waa ay baranayaan dadku maa ayay baranayaan yaduruhum iyo saxaradu maa ayay baranayaan yaduruhum dhibaaya walaa yanfacuhum aanan anfici adduunya aakhiraba sixirku waa dhib adduun waa duliya ihaano iyo shayaadiin la shaqaysi iyo shayaadiin inay madaxa kaa kaadiday ku gumaysato aakhirana waa naar walaqad calimuu ilahi wuxuu yihi wallahi laqad calimuu way ogaadeen yahuuddu laman ishtaraahu ciddii doorata sixirka maa lahu inuusa u sugnaanin fil aakhirati aakhiro min khalaaqin wax nasiib ah aakhiro wanaaggeed inuusa ku lahayn ayagoo saas ogeyn haddana sameeyeen oo ay barteen wala bi'sa maa sharow bih wala bi'sa maa kii waxa u baas lahaaday sharow bihi anfusahum naftooda ay ku gateen waxa u baas lahaaday sixirka low kaanuu yaclamuuna hadday ahaye low kaanuu yaclamuuna hadday ogaa lahaayeen sixirka iyo barashadiisa waxa ka dambeeya oo caro ilaahay ah iyo ciqaab ilaahay ahna maa facaluuhu min tacalumi sixir yaa loosoo qadara ma aysa sameeyeen waxa ay sameeyeen oo sixirka barashadiisa ah walow annahum aamanuu hadday rumay lahaayeen oo wattaqow ay ka baqi lahaayeen allah subxaanahu watacaala oo ay cadaabtiisa iska jiri lahaayeena lamahuubatun thawaab iyo amaalmar oo min cindi illaahi alla agtiisa ka ahaatay ayaa khayrun u khayr badan low kaanuu yaclamuuna hadday ahaa lahaayeen kuwo og hadday ogaa lahaayeen arrintaas waa samay lahaayeen ilaahi wuxuu yidhi marka walow annahum ayagu yahuuddu iyo saxaradu aamanuu hadday rumay lahaayeen ilaahi subxaanahu watacaala iyo waxaa la raba inay rumeeyaan oo dhan waxa layska rabo in la rumeeyo o dhan hadday rumay lahaayeen oo nebi maxamed uu ka mid yahay oo wattaqow ayna iska jiri lahayn cadaabka alleh subxaanahu watacaala lamahuubatun ay thawaabun thawaab iyo amaalmar oo min cindi illaahi alla agtiisa ka ahaatay ayaa khayrun u khayr badan oo uga khayr badan waxyaabaha birbiriqaaho iyo dhaqaalaha adduunyo iyo jagada adduunyo iyo xoogaha dadku inay soo fiiriyaan oo ay dadku wax kuu maleeyaan oo aad sixirka ku heli adduunyada waxaa ka khayr badan ilaahay amaalmarkii subxaanahu watacaala low kaanuu yaclamuuna hadday yihiin kuwo wax ogna sixirka ma barteen saasaa loo soo qadara yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquuluu raacinaa waquuluu ndurnaa wasmacuu walilkaafiriina cadaabun aliim meeshaana ilahay wuxuu ugu warramay subxaanahu watacaala waxyaabo xumaanaahoo ay ku dhaqmi jireen nimanka la yidhaahdo yahuudda waxyaabahaas yahuudda ay ku dhaqmi jireen waxaa ka mid ah inay hadal ku warramaan si markii loo fiiriyo hadal qurxan u eg laakiin waxa ay kala jeedaanu hadal xun u yahay waxyaabahaas waxaa ka mid ahaa assalaamu calaykum inay dhahaan qofka muslimka markuu yimaadaan muslimiintii islaamayo assalaamu calaykum dhahay maqle markaas waxay leeyihin assaamu saamkuna waa waa mowdkay geerida assaamu calaykum yacni dhimo waay qofka markaasaa qofku wuxuu moodaa in loo duceeyo nabadgelyo korkaad ha ahaato la yidhi markaasuu la soo booda wacalaykum assalaam saa darteed nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam hadday idin salaamaan wacalaykum dhaha bes hadday assalaamu calaykum ay dhahaan oy khayr idin idin weydiiyaan allah oo idiin duceeyaanna ducadiiya u laabane hadday idin habaaraanna habaarkaa u laabana ayaguna waa fulayo hore waa usoo marnay inay nafta dadka u naf jecel ay yihiin dadka u naf jecel inay yihiinoo u nolosha jecel dadka inay yihiin waa soo marnay marka in la habaaro ma rabaan way joojinaya marka arrintaas waxyaabahaas kale waxaa ka mid ah waxaa meeshaan lagu sheegay oo ah in mu'miniintu waxay dhihi jireen nabiga raacina nabiyow na ilaali raacina oo noo koro oo noo sug oo markii aad nacwaadi tagto wacdiga noo kala tartiibi raacina na ilaali waa saasoo noo koro markaasay meeshaas waxayse dheheen fursada idinkugu jirta raacina iyaga agtoodana ilaa luqadooda markii la fiiriyana raacina waa doqonkeenniyo kale waxayse dheheen marka meelaad nabiga ka caydaan ayaad hesheen iyagoo iska dhigaa marka muslimiintu sida ay nabiga ula hadlaayeen inay iyaguna nabiga ula hadlaayaan ay waxay leeyiin yaa muxamed raacina ay leeyihin muxamedow raacina oo ay ka wadaan doqonkeenniiyow saasay ka wadaan kadibna isku sooslaayaan dhexdooda se waxa ay nabiga ay dhahayaan oo xumaanay ogyihiin moogtaa ilaa markii dambe nin saxaabiyo saxaabada nabiga ka mid aho warkii uu dareemay ee uu yidhi wallaahi maanta kadibkii u laabta qoortaan ka goyhaawi markaasay dheheen idinku waad dhahdaani maxaa naga noogu diidaydaan kadibaa arrintan ilaahi subxaana wa tacaala oo ka hadlo aayaddan la soo dejiyey ilahi wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadka mu'miniinta ahow iyo muslimiintow laa taquuluu ha dhihinina markaad nabiga la hadli tagtaan raacinaa lafdigaas iska ilaalisha lafdigu agtiina lafdi saxa ka ahaado laakiin qolo kalea ku gambatee raacinaa na ilaali oo noo sug oo wacdiga noo kala tartiibi ha dhihinina lafdigaas markaad wacdiga noo kala tartiibi markaad rabtaan inaad dhahdaan ama na ilaali inaad dhahdaan aad rabtaan nabiga lafdigan ha isticmaalinina waquuluu laakiin dhaha undurnaa nabi maxamedow noo koro oo noo sug dhaha labada lafdi waa isku macno laakiin waa kala duwan yihiin si aan lafdigaas gaaladu isu uga faa'iidaysan wasmacuu maqla waxaa laydin leeyahay walilkaafiriina gaalada na waxa u sugnaaday cadaabun cadaab ayaa u sugnaada oo aliimun waa xanuujiya gaaladaas u horeeyaan kuwa lafdiga raacina ah nabiga ku caaya calayhi salaatu wasalaam maa yawadu aladiina kuwii ma jecla kafaruu gaaloobay oo min ahli lkitaabi ahlu kitaabka ka mida iyo walal mushrikiina iyo mushrikiintu an yunazala in la soo dejiyo calaykum dushiina min khayrin khayr min rabbikum rabbigiin xaggiisana laga soo dejiyo wallahu allana yaktasu waa uu ku gaar yeelaa biraxmatihi raxmadiisa man yashaau cindow doono wallahu allana dulfadli lcadiim ayuu ahaade cadowga diinta waxaa asal u ahaa niman la yidhaha mushrikiin iyo niman la yidhaahdo yahuud iyo iyo nasaaro oo ahlu kitaab la yidhaahdo ilahay marka wuxuu leeyahay nabi maxamed iyo saxaabadiisa wuxuu kuleeyahay waxaad ogaatiin labada qolo mid walboo ka miduhu inay cadow idinku yihiin khayr in laydinkusoo dejiyana aysa jeclayn khayr in laydinkusoo dejiyana aysa jeclayn laakiin fadliga ilaahay asaga gacantiisa oo ugu jiraa cidow doonana asaga ku galladaysana maa yawadu aladiina kuwii ma jecla kafaruu gaaloobay oo min ahli lkitaabi ahlu kitaabka ka ahaaday iyo walal mushrikiina iyo kuwa mushrikiintaaba ma jecla labada qole waxay ka sin yihiin gaalnimada maa yawadu aladiina kafaruu oo min ahli kitaabi halii iyo walal mushrikiina iyo kuwii mushrikiinta an yunazala in la dejiyo calaykum dushiina min khayrin ay khayran khayr in la dejiyo oo min rabbikum rabbigiin xaggiisana khayr laga soo dejiyo ilaahay uu nabi idinka soo saaro oo qur-aan laidinku soo dejiyo ma jecla wallaahu laakiin alle ayaa yakhtasu ku gaar yeelaya biraxmatihi raxmadiisa iyo nebinimadiisa ma yeeshaa cidou doono nebi maxamedun hadda uu doortay wallahu allana dulfadli dheeraad mid u saaxiiba waaye fadligaasoo alcadiimi weyn tafsiirkeenna iyo darsigeennina maanta halkaasa noo joogo wallahu subxaana wa tacaala aclaa waclamu billahi atowfiiq